kulanka la tashiga dhalinyarada ee diyaarinta istaraatiijiyadda bahda cadaaladda dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada caasimada ee muqdisho xiritaanka kulanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda cadaaladda maamulka gobolka banaadir iyo xubno kale qaar ka mid ah dhalinyarada kulanka ka qayb galay ayaa sharaxaadka bixinaya waxyaabihii kulanka lagu gorfeeyey iyo talooyinka ay soo jeediyeen muddada labada maalmood ah ee kulanka uu ka socday magaalada muqdisho
diskaashinkan intuu socday labada beri maalinta koowaad waxaa sameynay diskaashin aada u weyn oo ku saabsan su-aalo nala weydiiyey oo xagga justiska waddanka maxaa ka bedeli laheedeen su-aale ay ka mid yihiin haddii oo aad aada isku dhexgal u ahaa micnaha oo ka mid ah haddii aad ahaa laheyd qof ka mid ah dadka shaqaaleysiinayo shaqaalaha justiska qarsoor oo kale haddaa qaadanaysa xeeraari oo kale maxaa ku qaadi lahayd shuruudooyin su-aal awniga hore nala weydiin oo nagu qasabtay inaa maskaxdeena tuujino diskaashan ka qaadanay sidee baynu ku gaari karnaa soomaaliya inay noqoto wadan cadaalad loo soo doonto yacnii dhowr qodob ani aa ku biiriyey oo ahaa in dib u heshiisiin bulsho la sameeyo dib u heshiisiin bulsho sidee loo sameyn karaa marka waxaa loo sameyn karaa yacnii bulshada dhexdeeda in dib u heshiisiin loogu sameeyo iyo midnimo yacnii sidoo kale in dhalinyarada loo sameeyo ama bulshada loo sameeyo wadahadal bulshada dhexdeeda kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya muxuudiin xaanshi dalmar ayaa sharaxaya waxyaabaha kulanka uu ku khotomay iyo faa-iidooyinka gaarka uu u leeyahay wasaaradda cadaaladda kulamada caynkaani oo kale ah contributionkiina iyo macnaha faallooyinkiina aragtiyadiina waxay muhiim u yihiin runtii in la hagaajiyo sistamka cadaaladda ee soomaaliya dabcan biriefkii ama hadalkii koobnaaya aada soo jeediseen ka qaybgalayaasha muddooyinkii ama maalmihii ugu dambeysay ee shirkan waxaan runtii ka fahmaynaa inay runtii ahayd arrin loo baahnaa ra-yigiinuna runtii uu ahaa mid macno samaynayo una samaynayo macne in istaraatiijiyadda bahda cadaaladda iyo garsoorka soomaaliyeed ay noqoto mid dhammaan wadaatashiyadii loo baahnaa la marsiiyey ka jawaabaysa baahiyaha cadaaladeed ee waddanka abuuraysa fursadaha laga maarmaanka ah ay u baahan yihiin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradeenna aqoon-yahanadeenna cusub kulamada diiradda lagu saarayo ka talagelinta arrimaha dastuurka iyo cadaaladda ayaa muddooyinkanba ka soconaya qeybo ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo magaalada caasimadda ee muqdisho